duulaankii uu maraykanka ku joogay dalka naijer oo ah mid ka mid ah dalalka dhaca qaaradda afrika iyo galaangalkii uu maraykanka ku lahaa xukuumadda niyaami ayaa soo idlaaday dowladda maraykanka ayaa soo afmeertay bixitaanka ciidankeeda ee dalka naijer kadib soo idlaashiya heshiis bixitaan oo la ansixiyey lixdii julaay sanadkii labada kun labaiyo tobanka kolkaasi oo ay safaaradda maraykanka ee caasimadda niyaami iyo xukuumadda naijer isku afgarteen xilliga uu ciidanka maraykanka iskaga ruqaansanayo dalkeeda shan iyo tobankii bishan aynu ku jirno ee sebteembar bayaan ka soo baxay taliska ciidanka afrika oo magacooda loo soo gaabiyey africom ayaa lagu iclaamiyey in ay ciidanka maraykanka si buuxda oga soo dhammaadeen dalka naijer iyadoo la fulinayo rabitaanka xukuumadda xilligan ka jirta naijer bixitaanka maraykanka ee dalkan afrikaanka ah ayaa imaanaya iyadoo ay gabaabsi sii ahayd calaaqada diblomaasiyadeed ee ka dhexaysay labada dhinac kadib afgembigii militari ee uu dalkan martigeliyey bartamihii sanadkiina dhaafay ee labada kun labaatan iyo saddexda xilligaasi oo talada laga tuuray madaxweynihii rayidka ahaa ee maxamuud bazuum xiriirka siyaasadeed ee washington iyo niyami ayaa hananqaaday sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii iyadoona markii ugu horreysay ee la caadiyeeyey xiriirka labada dhinacay ahayd bishii oktoobar ee sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii wixii intaasi ka dambeeyeyna maraykanka ayaa ku dadaalay sidii uu xoojin lahaa xiriirkiisa naijer oo xilligaasi ahayd dowlad ugub ah ilaa sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo kowdii uu safaarad ka furtay caasimadda niyaami marka dib loo milicsado siyaasadda uu maraykanka kula dhaqmaayey dalka naijer sida ay sheegayso xukuumadda washington waxa ay ahayd mid ku dhisan in uu maraykanka ka faa'iidaysto macdanta iyo khayraadka naijer taasi beddelkeedna uu ka caawiyo gurmadyada bili'aadannimo iyo la dagaalanka cudurrada sida weyn ugu faafa mandiqadda saaxilka iyo saxaraha ee afrika balse wixii ka dambeeyey howlgalladii kow iyo tobankii sebteembar oo maraykanka la legday saraakiisha maraykanka ayaa u soo jihaystay dalka naijer iyo si guud dalalka dhaca mandiqadda iyadoona uu qiilka ameerikaanka xilligaasi ahaa waxa loogu yeera la dagaalanka argagixisada ciidamo ameerikaan ah ayaana xilligaasi soo caga dhigtay qaar badan oo ka mid ah dalalka dhaca qaaradda afrika intii lagu guda jiray duulaankii maraykanka ee afrika wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaa si gooni ah u tilmaamsatay dalka naijer sababo ku aadan in uu ku yaalay halka ugu muhiimsan ee mandiqadda saaxilka dalka naijer ayaana dhankiisa bari waxaa dhacda nigeriya halka jaadna ay ku taalla berigiisa dhankiisa waqooyina waxa uu xuduud kala leeyahay jazaa'ir iyo dalka maali dalka liibiya ayaa isna dhaca waqooyiga bari ee dalka naijer sanadkii labada kun iyo labadiina waxaa loogu yeero xafiiska la dagaalanka argagixisada ee washington ayaa soo agaasimay mashruuc loo bixiyey b s i mas-uuliyiin maraykan ah oo luudinaysay mashruucan ayaana booqasho ku maray dalka jaad naijer maali iyo mauritaniya si dhammaantood looga hirgeliyo siyaasadaha maraykanka ee ku aadan jamaacaadka jihaadiga ah in ka badan hal toban sanaale maraykanka ayaa si weyn ugu dadaalayay sidii uu waqooyiga naijer ooga dhigi lahaa goob lagala dagaalamo kooxaha jihaadiga ah ee mandiqadda saxaraha afrika iyo si guud jamaacaadka hubaysan ee ka santaaga gumaysiga maraykanka niyami ayaana martigelisay heshiis caskari oo ay sanadkii labada kun labaiyo tobanka kala saxiixdeen xukuumadda naijer ee xilligaasi jirtay iyo dowladda maraykanka heshiiskan ayaana shaqeeyey sanadkii labada kun saddex iyo tobanka qodobada la isku afgartay ee heshiiska waxaa ka mid ahaa in ciidanka iyo shaqaalaha maraykanka ay soo galaan dalka naijer islamarkaana ay ka fuliyaan howlo gaar ah oo ay usoo igmanayaan madaxdooda ameerikaanka ah iyadoona ay xukuumadda niyaami wax ka weydiin karin howlahooda iyo falalka ay fulinayaan iskabadaa in ay ka hor istaagto ee balse maraykanka ayaa ku guuldaraystay in uu ka hortaga jamaacaadka jihaadiga ah weliba isaga oo juhdi weliba ku bixinayay sidii uu u hor istaagi lahaa markii ay kooxaha jihaadiga ahna ku siyaadeen mandiqadda saaxilka iyo saxaraha liibiya iyo naijer xoogaga maraykanka ayaa sanadkii labada kun lix iyo tobanka saldhig diyaarad ka samaystay mandiqadda agaadiir ee dhacda waqooyiga caasimadda niyaami si taasi la mid ah dowladda maraykanka ayaa dhaqaale aad u tiro badan oo boqol milyan kor u dhaafaya ku bixisay dhismaha saldhigga diyaaradaha ee akaadiir sidoo kale sanadkii waxaa maraykanka kaga bixi jiray saldhiggan soddon milyan oo lacagta doolarka ah saldhiggan diyaaradeed ee uu maraykanku leeyahay ayaa qabtay howlo badan oo washington muhiim u ahaa sida aruurinta macluumaadka iyo tababarada ciidamada afrikaanka ah sidoo kale diyaaradaha ku soo degi jiray saldhiggan ayaa sahayda gaarsiin jiray ciidamada ameerikaanka ah ciidamada maraykanka ah islamarkaana ku sugnaa dalka naijer ayaa kor u dhaafay kun iyo boqol askari maraykanka ayaana sanadihiisii u dambeeyey ee dalka naijer ciidankan ku qarashgareeyey lacag gaaraysay hal bilyan oo dollar ciidamadan ayaana ka howlgeli jiray saldhigga diyaaradeed ee akaadiir balse xiriirkii ka dhexeeyey maraykanka iyo naijer ayaa haadaan ka dhacay bartamihii sanadkiina dhaafay ee labada kun labaatan iyo saddexda markii uu afgembiga militari ka dhacay dalka naijer labaatan iyo lixdii bishii julaay sanadkii labada kun labaatan iyo saddexda milatarigana uu talada niyaami la wareegay hogaamiyeyaashii ciidanka ayaa la yimaaday siyaasad aad uga beddelan tii ay naijer ku socotay si gaar ah siyaasadaha xidhiir ee ka dhexeeyey naijer oo dhinac ah iyo maraykanka iyo faransiiska oo dhinaca kale ah milatariga la wareegay talada naijer ayaa muhiimad gooni ah siiyey sidii uu dalkiisa oga furfuri lahaa maraykanka ogana xoreyn lahaa dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan intaba sidoo kale milatariga naijer ayaa diiradda saaray sidii ay ciidamada maraykanka oga ruqaansan lahaayeen dalkooda hogaanka sare ee milatariga naijer ayaa lix iyo tobankii bishii ina dhaaftay ee maaj qaaday tallaabo laga filaayey waxa uuna laalay heshiiskii militari ay ciidamada ameerikaanka ah ku joogeen dalka naijer bayaan rasmi ah oo uu baahiyey telefishinka dalka ayaa waxaa ka soo muuqday afhayeenka rasmiga ah ee militariga naijer kaasi oo sheegay in heshiiskii lala galay maraykanka uu ahaa mid aanan habbooneyn dalkana uu burbur u keenay sidoo kalena ay ciidamada maraykanku ku tunteen xeerarkii ay naijer lahayd sidoo kale waraysi uu wargeeska washington bost la yeeshay ra-iisul wasaaraha niyaami ninka lagu magacaabo cali maxamed amiin ayaa waxa uu ku sheegay in sababta soo dedejisay in ay xumaato calaaqada labada dhinac ay tahay maraykanka oo naijer ugu hanjabay inuu cunaqabatayn ku soo rogi doono kadib markii ay xukuumadda niyaami macdanta yuraniyamka ah ka iibisay xukuumadda tahraan ee dalka iiraan bixitaanka ciidamada maraykanka ee dalka naijer kuwaasi oo qayb ka ah xoogaga africom ayaa bilowday sagaal iyo tobankii bishii mey ilaa ay si dhammaystiran ciidamada maraykanka oga dhammaadeen dalka naijer shan iyo tobankii bishan sebteembar haddaba waa sidee mustaqbalka ay yeelan doonta calaaqada labada dhinac washington iyo niyami isagoo u warramayey shabakadda aljaziira falanqeeyaha siyaasadeed ee ka faalooda arrimaha afrika ayaa yidhi calaaqada diblomaasiyadeed iyo tan amni ee ka dhexaysay labada dal waxa ay u muuqataa mid aad u tabardaraysay kadib soo idlaashiyaha heshiiskii militari ee labada dhinac kaasi oo bentagoonka siinayay masaaxo xor ah oo uu ku dhaqdhaqaaqo islamarkaana ku taalla mandiqada saaxilka ee qaaradda afrika balse maraykanka ayaa ka daba jiitami doona naijer si aan ooga harin loolanka uu kula jiro shiinaha iyo ruushka ee qaaradda afrika bishii abriil ra-iisul wasaaraha niyami ayaa booqday magaalada washington si uu u soo xoojiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dhinac kan dhaqaale iyo midka ganacsiba mas-uuliyiinta maraykanka ayuuna u caddeeyey in go'aanka uu dalkiisa ku raadinayo in ay ciidamada maraykanka ah ka baxaan uu yahay mid ay ku xiran tahay madax bannaanida dalkiisa si kastaba ha ahaatee ilaa hadda naijer ma muujin tilmaamo taban oo ku aadan xiriirkeeda dowladda maraykanka balse hadday ciidamada maraykanka ee ka baxay naijer isku dayaan qalqalgelinta amniga niyami waxaa la arkaa inay arrinta horseedo sii xumaashiyaha xiriirka labada dhinac arrinta qalqalgelinta amniga ayaana ah sababta rasmiga ah ee ay ku kala dhaqaaqeen naijer iyo faransiiska kadib markii ay xukuumadda niyami faransiiska ku tuhuntay howlo ka dhan ah amnigeeda